الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكتابة الدورة البهية إمام الشوكاني رحمه الله وشريطكي أما عكبتي أثر الطبنات وحنا كبلاونا أو كبلاونا يا شريطكي يا عكبتي باب القسامة qasaamadii iyo isla dhaarashadii u baabyahay qasaamada culimada qaar waxay ku magacaabaan damu laws dhiig calaamad iyo raad astaan oo loo raaco ciddii wax samaysay leh hase ahaatee markhaati iyo qirasho midna aan laga haynin marka damu lowska waxaa la yidhahdaa qof dhiiggiisii la dilay hase ahaatee waxyaaba calaamado iyo qaraa-in xaal oo astaamo tilmaamaya cidda dishay ay muuqato si tusaale ahaan nin daday col ahaayeen isagoo meyda laga dhex helay qof qof uhadsaday oo waa ku dirayaa yidhi qofkiioo meydana la arkay iyo waxyaabaha lamidkaa taasoo kale hadday timaado dad tira koobanna sheekadu ay soo gasho ay ku wareegeyso xukunkeedu waa sida soo socota oo maalifku sheegayo dadku haddayna tira koobnayna waa masalada baabkan ugu dambaysa inuu ku sheegayo iyadana ida kaana haddii uu yahay alqaatilu ninka wax dilay min jamaacatin jamaaca iyo dad haddii koox buu ka tirsan yahay maxsuura maxsuuruuna kooban oo tira tira kooban sabatat qasaamadii iyo dhaartii way sugnaanaysaa wahiya khamsuuna yamiinan waa kontan dhaarood yakhtaaruhum waxaa u dooranaya weliyu lqatiili ninkii wax laga dilay ee qofka la dilay weligiisa ahaa oo magii qisaas mudug rabay ayaa dooranaya waana xadiidkii sahl bn abi xasma ee saxiixeynka ku yiilay maalintii cabdillaahi bni sahl iyo muxayis ibni mascuud ay khaybar aadeen iyadoo heshiis lagu jiro kalana tageen ee uu muxayisa ugu yimid cabdillaahi bni sahl oo dhiiggal garanaya oo la dilay intuu asoo madiine yimid oo walaalihii muxooyisa iyo muxayisa oo ibni mascuud ahaa iyo cabdiraxmaan ibni sahl oo ninka la dilay walaalkiiha nabiga u yimaadeen qisadii waa kay ahayd waa ku nabi ataxlifuuna watastaxiquuna qaatilakum aw saaxibakum dhiiggii ninkiina ma yeelanaysaana ma dhaaranaysaan waxay yidhahdeen saanu dhaaranaynaa mana anan arag ma anan joogin goobta markaasuu wuxuu yihi fatubri'ukum yahuudu bikhamsiina yamiinan yahuudi kontan dhaarood hay idinku isku dari yeesho waxay yidhahdeen saanu aqbalayna arrintaas waa dad gaaleeh nabiga markiisii bixiyey alai sla slam min cindihi riwaayad saxiinka waxay ku leedahay fakariha rasuulullaahi an yubtila damahu dhiiggiisa inuu hadab ka dhigo fawadaahu bimiatin min ihri sadaqa boqol geeli sadaqada kamida ee zakaadkiisa laga soo ururiyey uu nabigu ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam halka waxaa laga faa'idaystay inay kontan dhaarood tahay waxa la dhaaranayo fatubri'ukum yahuudu bikhamsiina yamiinan waxaa kaloo halka laga faa'iidaystay inay doorashada iyo horumarka leeyihiin dadka weliyulqatiilka hadday rabaan lalahaa ataxrifuuna watastaxiquuna qaatilakum aw saaxibakum ma mudanaysaan marka iyagu hadday ka baqaan in qolada kale lagu wareejinayana waa ku yidhi fatubri'ukum yahuudu bikhamsiina yamiinan yahuudna riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan inuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nagtii iyo dhaartii midun ogolaada haddii ay dhaartaan waa ka dhacaysaa way isdari yeelayaan waa ka xadiis ku leeyahay wamiltalasa alamru saa darteed maalifku wuxuu yihi intaana halkaaba gaarin wa inak wadiyatu mag baa waajibeysa inakalow hadday ka cabsadaan caleyhim dushooday ku waajibeysaa wain xalafuu hadday dhaartaanna saqadat way dhacaysaa wamiltalasa alamru arrintu hadday isku qasanto oo ciddii dishay iyo raad loo raac la garan waayo ama xaajadii xal ugu kala baxo noqon weydo kaanat waxay ahaanaysaa min baytil maali maalka dowladda iyo hantida haddii la kari karo yaa laga bixinayaa magtii intaasina waa dhiiggii astaamaha iyo raadka loo haye raadka loo raaca loo hayay kitaabu lwasiya dardaarankii ayuu kitaabu yahay qofku markuu dunida ka tegayo u dardaarmo maalkiisa qayb kamida iyo daydihii lagu lahaa tajibu waa waajibtaa calaa man lahu qofkay u sugnaaday maa yuusiifiyi wuxuu dardaarmayo wasiyadu waajib waxay ku tahay cid kasta oo wuxuu dardaarmayo ama xuquuq kala ama maala ka tegaya xadiidka ibni cumar saxiixeynka maa xaqu mriin muslimin kamid ma aha xaqu ma laha qof muslimi yabiitu leylatayni labaheed inuu baryo walahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih isagoo u yaalo waxuunu dardaarma doonaya ilaa wasiyatahu maktuubatan cinda ra'sih ee madaxiisa iyadoo qoran ma dardaaran ku yaalla maahane xadiidkaasi wujuubkeeda ayaa laga faa'iidaysanaya xaq inuusan u lahayn qofku isagoo wax dardaarmi lahaa inuu isdhigto oo inuu dhimanayaba caawa inuu ku talagelin iyo maanta walaa tasixu ma asaxdo miraaran dhib ma asaxdo marka saa darteed inaan asaxaynin qur-aanku waa tilmaamay wayaqulahaa min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw deynin hayra mudaarin wasiyatan min allah isagoon ku dhaweynin dadka axaadiista ku soo aroortay lagu weriyeysay waxba kabaa sahan lixdan sano ama muddadeeda qofkan cadal falaya wasiyada hadduu ku dhawana naar u waajibayso daalka daciifu ljaamic kun afar boqol konton iyo toddoba kun afar boqol konton iyo sideed walaa waari walaa liwaarisin mid wax dhaxlayana waxba uma ansaxdo oo lama siin karo waa xadiiska nabiga ah ina allaha actaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisin waa xadiis saxiix mutawaatira sida sheekh albaani ku cadeeyey ku takriijiyey riwaayul khaliil kun lix boqol konton iyo shan xadiiska raqamkiisu yahay walaa fii macsiyatin macsiyada ilaahayna dardaaran iyadana kuma ansaxayso iyadana waxaa loo deliishanayaa waa xadiidkii abidardaa ee daaraqudni axmed iyo keyrkoodba wariyeen ibnu maajahba in allaha tasadaqa calaykum bisulisi amwaalikum cinda wafaatikum ziyaadatan fii xasanaatikum riwaayadka qaarkood ziyaadatan lakum fii acmaalikum waliba ku ziyaadinaya acmaashiisa iyo xasanaadkeena marka taasi waa xadiis xasan sida laba boqol ku qoray sheekh albani raqamka xadiidka kun lix boqol afartan iyo kow macsiyaduna ziyaadatu lacmaali walxasanaati maaha macsiyadale dardaaran waa la fuliyaay in la fuliyaay ma banaano wahiya fil qurbi wax u dhoweeye inuu dhoweeyey inta qadarka lama dardaarmi karo min asulisi suliskuu dhow waa xadiidki ibni cabaas ee saxiixayn ku yihi nabigu laha calayhi salaatu wasalaam low ana annaasa qaduu min asulisi ibni cabaas oo ka yidhi dadku bay suliska ka yareeyaan rasuulku waagu wuxuu yihi asulusu dardaaran wasulusu katiirun suliska laftiisu waa badan yahay sacd ibn waqaasna xadiidka saxiixaynka waa kii ku lahaa ma dardaarma maalkaygoo dhan markaasuu wuxuu yihi maya saddex meelood laba ma dardaarmaa maya nus ma dardaarmaa maya ثلث ما دردار ما بكاش ها الثلث كثير او كبير صارت انك ان تبر ورثتك اغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكفون الناس وفي كل احد لها او حيث انك تكرر يوضع الفقراء وصغيرة وقع بها السنة انك تكتب ويجب وحواجب تقديم قضاء الدين دين تبليتان كيدي ان لا هرمريو اي واجبة قرآن واكيل من بعد وصية يصاب بها او دين calina radi allahu canhu waa kiilaha nabigu qadaa sala allahu alay slam bideyni qabla alwasiyati deyntu wuxuu xukumay dardaaranka inay ka horeyso waana xadiis xasana sida al hol ku qoray sheekh albani kun lix boqol lixdan iyo toddoba xadiiska raqamkiisa uu yahay waman lam yatruk qofkaan ka tegin maa yaqduu deynahu deyntiisa wax bixiya uu ku bixiyo qadaahu sultaanu ninka madaxdaa ka bixinaya min beytulmaali beytulmaalka ayuu ka bixinayaa qofka saas oo kaleeta in beytulmaalka isna laga bixinayo waxaa u daliil ah xadiidka abu hureyra saxiixeynka nabigu khudbadiisi inuu ku yidhi man khallafa maalan aw xaqan faliwarasati maal iyo xaq ninkii ka taga dhexalkiisa dad kalebaa qaadanaya waman khalafa kallan aw daynan fakulluhu ilaya fakalluhu ilaya wa daynuhu calaya walaalka carruurta iyo deynta xoolahaba aniga dushayda ayay saaran tahay ee haddii baytulmaal laga bixiyaay ay jiraan oo dadka xuquuqdooda caamka inay dayacan tahay lama ogola intaasina waxaan kaga baxaynaa kitaabu alwasiya kitaabu almawaariiti dhaxalkii ayuu kitaab u yahay qaabka xuquuqda dhaxalka loo kala leeyahay furuud muqadara iyo casabaadkuna ay u kala horeeyaan mas'aladana culimmadu mu'alafaad iyo kutub gaara ayay ka sameeyeen oo aada u tiro badan ku mukhtasaroo soo gaabiyey iyo ku mufasaroo aada loo faahfaahiyey labadaba waxayna ka mid tahay masaa'ilka sida xuquuqda loo kala mudanayaay uu qur-aanku aada u faahfaahiyey uusan wax qiimo leh oo macno leh uunan ka tegin ijtihaadiguna ku yaryahay hase haatee waa laba baab ama waa laba qaybood qayb fiqhi ah oo axkaamta guud ah iyo qayb xisaaba oo axkaamtii sida laysugu waafajinayo dadkana loogu qaybinayaa si kastaba ha noqotee labadaba kutubulfaraa'id ayaa laga heli karaa waxaan ku bilaabin lahaa dhalinyarada iyo dadka maadada bilowga ku ahi inay raadsadaan kitaabka alraxwiya iyo akhuna alfaadil sheekh maxamed cabdi umal duulitaanka uu duulay ay ka faa'iidaystaan halkaase uma faahfaahin karo baynu soo koobaynaa inta maalifku sheegay in baynu tilmaamaynaa hiya faraa'idku muftasalatun waxaa lagu faahfaahiyey fi kitaabi alcaziizi kitaabka qur-aankaas waana aayaadkan yuusiikum llahu fii awlaadikum aayadda ka dambaysa walakum nusu waa taraka azwaajikum aayadda suuratu nus u dambaysa yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaala aayaadkaas yaa aad lagu faahfaahiyey wayajibu waxaa waajiba alibtidaau in lagu bilaabo bidawi lfuruudi dadka furuudka iyo waxa almuqadarati ee la qadaray la gooyey leh furuud almuqadara dadka iska leh niska suduska rubuca suduska iyo sudunka dadka iska leh in lagu horreysiiyo waa baqaya wixii soo harana falilcasabati dadka casabada ee baaqisugeenka ayaa iska leh taasina waa xadiidka ibn cabaas ee saxiixeynka alxiqu lfaraa'ida biahliha faraa'idka qadareed dadkii lahaa siiya famaa baqiya wixii soo hara fahuwa liawlaa rajulin dakar ninka lab ee ugu dhow ayaa iska leh sababtoo ah haweenku casaba binafsi yaa loo jeedaayey ma laha ila almuctiqad oo raxwi waa kii lahaa raxwiyada ninkii iska lahaa walaysa fi nisaai uran casaba ila alatii munat fi cibqi raqaba oo casabatu binafsi wuxuu uga jeeda kuwa kale waa inay iman doonaan walakhawaatu gabdhaha walaalihii maca albanaati gabdhihii wiilku ka dhintay hadday joogaan casabatun waa casabo walibinti libni wiilku gabadh uu dhalay maca albinti gabadh haddee la socotana assudusu lix meelood meel bay leedahay takmilata sulusayni sulusayn iyagoo dhammaystiraya sababtan labada mas'ale mualifku uu tilmaamay ta hore waxaa weeye hadday gabdho wiilkii u dhalay oo ka dhintay iyo gabdho walaalihii dhaxal isugu yimaadaan oo rag kale meeshii laga waayo intaa dhaxlayaan gabdhihii uu dhalayna faradkii muqadarka ahaa way qaadanayaan gabdhihii kalena casabay noqonayaan oo waxa soo haray bay qaadanayaan haddii uu ka tago gabar uu dhalay oo isagu dhalay iyo gabar uu awow u yahayna oo wiilkiisu dhalay gabar maahayn gabar uu wiilkiisu dhalay iyo gabar uu isagu dhalay oo ga- isu- bahdu ka tagana tuna nis bay qaadan tuna sudus bay qaadan oo sulusaankii hadday laba gaaraan sulusaan maa tara kala yidhi way isku dhamaystiranayaan mas'aladaasina daliilkeedu waa xadiidkii ibnu mascuud bukhaari wariyey nabiga calayh sala slam qadaa fii bintin wa binti ibnin wa ukhtin saddexdaa markay isu yimaadeen gabadhuu dhalay miduu awow aabbo u yahay iyo mid walaashiiya markuu ka tegay ninkii gabadhuu dhalay linisfi nis bay leedahay buri gabadha wiilku dhalayna sudus takmilata sulusayna buu u xukumay inta soo hadhayna falil ukhti buu siiyey wuxuu yihi mualif intaa kadib wakadal ukhtu walaashii liabin aabbo keliya ahayd maca alukhti liabaweyni gabar aabbiyo hooyaa markay wada joogaan ta aabbaha keliya casaba maca alkhayr noqonaysa marka gabdhahani markay keligeed isku yihiin labadan qayboodba casaba maca alkhayr baa la yihahdaa marka casaba maca alkhayr waxay ku noqdeen iyagaa qaybna sarab ku dhexlaya qaybna joogitaan kuwa kale yaa ka dhigaya arrintaa ijmaac baa ku jiraa laleeyahay mas'aladan ukhtiliyaab maca lukhtiliyaaboweyn awaljedati adeeye ayeyda awaljadaati ayeeyahana assudusu lix meelood meel bay xoolaha qaadanayaan maa cadabil ummi hooyo haddii la waayo waxaa loo daliishaday xilliga abubakar si islaantii u timid ee uu soo xukumay laakiin waa qiso daciifa sida riwaayada qowl sheekh albani ku sheegay kun lix boqol iyo sideetan raqamka waxaa kaloo daciifa xadiiska ibaadat ibni saamid nabigu laga ayey dhaxalka sudus buu u qaybiyey oo intaasaa ku leedihiin buu yiri sida riwaayada qowl kun lix boqol sideetan iyo kow isna ku qoran laakiin waxaa looga qiyaastay hooyada hooyadu sudus bay leedahay markay carruur joogaan marka iyadana korba waxoogay looga dhigay wahuwa liljaddi suduska awowga iska leh maca man laa yusqidhu dad aan ridaynin haddii uu la joogo awowgu hadduu la dhaxlayo dad aan ridaynin sudus buu qaadanayaa waana qisadii macqil ibnu yasaar uu sheegayey ee uu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uxuku- u xukumay farida uu ku jiray sudi awow wuxuuna u xukumay sudus waana xadiis qiso saxiixa sida saxiixa ibni maaja sheekh albani ku sheegay laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo laba laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo saddex iyo saxiix abi daawud laba kun shan boqol toddobaatan iyo lix walaa miiraasa dhaxal ma jira lilikhwati walaalaha iyo walakhawaati walaalihii gabdhaha iyo wiilashaha mutlaqan weligood waxba uma dhaxlayaan maca alibni aw ibni alibni aw ilabi haddii wiil uu meydku dhalay joogo ama wiil uu aabbo yahay joogo ama meydkaba aabihiiba uu joogo walaalo dhaxal ma soo gelayaan wiilo iyo gabdho waxay doonayaan ha noqdaan wa fii miiraasihim inay dhaxlayaan maca aljaddi awogana khilaafan khilaaf dheer baa ka taagan oo kutub alfaraaid baa u noqotaan iyo dadkii sharxeed ogaanaysaan wayarisuuna way dhexlayaan walaaluhu maca albanaati gabdhaha dumiirku ka tago ila alikhwata liummin kuwa walaalaha hooyo meydka au ahmeeyeen haddii meydku dhinto oo gabdha uu ka tago way dhexlayaan wixii walaalo ahaa ee rag ahaa uu ka tegey ama gabdhaha ee isagu uu ka tegey gabdhihii soo joogay la dhaxlayaan inay dadkaasi yihiin walaalo hooyo isaga iyo walaadan maahane sababta iyagu waxay xaq leeyihiin markuusan meydku ilmo ka tegin oo waxaa la yidhi fain kaana yahu- rajulu yuurasu kalaalatan ay imra'atan walahu akhun ay ukhtun hadduu kalaalo yahay kalaalana waa waxaan wiil iyo gabar midna ka tegin qisadii sacd ibni rabiic naagti markuu naagta uu ka dhintay labada gabdhood adeerku waxyaalaha ka qaatayna waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam labada wiil gabdhood sulisayn soo sii hooyadeedna sulisii waxa soo harayna adaa adeerahe iska qaado wayasqudu lakhu liabin walaalka aabbe keliya waa dhacaya maca alakhi liabaweyni walaal aabbihi hooyaa marka uu joogo waxma dhaxlayo walaalka aabbaha keliya waulul arxaami bacduhum awla- wa ulul arxaami dadka raximka iyo qaraabadaana yatawaarasuuna waa isdhaxlayaan wahum aqdamu iyagaa ka horeeya oo ka xaq badan min baytilmaali beytka baytilmaalka iyo hantida xoolaha dowladda awlarxaamku inay isdhaxlayaan waxaa loo daliishanayaa wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin iyo xadiidka nabigu laha calayhi salaatu wasalaam alkhaalu waarisu man laa waarisa lahu ninkii wax dhaxlan la waayo intii baytulmaal xoolihiisa la geyn lahaa artigaa dhaxlaya waana xadiis sahiha sheekh albani kusoo warwaal qaliil misaaqan kusiya kun iyo toddoba boqol fain tazaaxamad hadday is ciriirida alfaraa'idu wixii qadaraa dadkii faradka qadaran lahaa ee xoolihiiba hadday gaari waayaan falcawlu cawl waxa la yidhahdaa lagu sameyn oo saami saamiyaashana la badin saamiga wixii kusoo qaybana la yarayn waana masale baabul cawl la yidhahdo rasaa'il gaara laga qoray walaa yarisu ma dhaxlo waladulmalaacinati naagtii licaanka isnicaaya ninka ilmaheedi iyo wazaaniyati naagtii zaaniyadda aheedii laguba hubay ilaa min ummii hooyadii iyo wa qaraabatiha xigtadeeda imayeen walcaks isagana waxa uu dhaxlayo hooyadii iyo qaraabadeeda naagtu hadday waladu zina haysato ama ilmo lagu licaano ninkii uu diiday nafiyey sidii kitaabu licaana kusoo maray ay haysato waxaa dhaxli iyada isaguna isagaa dhaxlaya qaraabadeedana de waa ilmo ay dhashayo xigtadiiyo qaraabadii wa laakiin dadka kale isma dhexlaya xadiidkii sahal ibni sacd ee saxiixeynka waxaan kusoo marray inuu nabigu yiri inuu yiri sahal wiil buu ahaa waxay dhashay iyada ayaana loogu abtirin jiray sunnada nabiga ummada nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii laga dhexlayna waxay ku tagtay annahu yarisaha wa tarisu minhu uu isagu dhexlayo iyaduna ay dhexlayso waxaa kaloo ku sugan xadiidkii camr ibn shucayb can abihi can jaddihi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu xukumay qof ilmo kastoo la laysaleeshiyo oo waladu zina kamida hooyadii reerkooda inuu haleelayo xor ama addoon ciddii dooniba ha noqotee mara xadiid xasan asiya sheekh albani saxiix ibni maaja laba kun toddoba boqol sagaashan iyo afar laba kun toddoba boqol sagaashan iyo shan uu ku sheegay saxiix abi daawud kun sagaal boqol saga- konton iyo sagaal iyo kun sagaal boqol iyo lixdan laakiin xadiidka la yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu yidhi hooyadii saddex bay dhaxashaa kay xoraysay ilmihii nool ilaa ka soo qaaday iyo ilmihii licaanku waa daciif sida sheekh albani laba boqol kushiya kun shan boqol toddoba toddobaatan iyo lix masalada xigta maalifku wuxuu yidhi walaa yarisul mawluudu ilmihii la dhashay ma dhaxlayo ilaa ida istahalla inuu qayliyo ou dhawaaqo maahane ida istahalla bil mawluud mawluudu warid warisa wuu dhexlayaa waa xadiis saxiixa oo abi hureyre iyo keyrkiiba laga warinayo riwaayada qolada sida ku qoran kun toddoba boqol iyo toddoba xadiiska raqamkiisu uu yahay wa miiraatu lcatiiqi kii la xoreeyey dhexalkiisu limuctiqihi ciddii xoreysay baa iska leh haddii cid kaloo dhexasho la waayo wayasqudu waa dhacaa bilcasabaati qaraabadiisa haddii la helana ninkii la xoreeyey waa ka dhacaa meesha waa ka baxaa walahul baaqi inta soo hadhay buu leeyahay bacda dawi sihaami dadkii sihaamkii furuudka lahaa haddii ay dhamaystaan waxooda qaataan waxa soo hadha ayuu leeyahay alwalaawu liman cataqa waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ibnu cabaas ka sugan inuu inuu yiri xamze ninuu xoreeyey yaa geeriyooday gabar uu isagu dhalay iyo gabar xamze u dhalay ayuuna ka tegey nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhiisii nis buu siiyey gabadha xamzena niska kaluu siiyo casabay ku noqotay waana xadiid xasan asiir alqoli sheekh albani ku qoray kun lix boqol sagaashan iyo lix waxrimu waxaa xaaraama beecul walaayi welihii in la bixiyo in la galo iyo wahibatihi in la bixiyo iyadana waa xadiidkii saxiix ibni cumar ee saxiixeynka annahu nahaa can beecil walaayi wahibatihi in la bixiyo iyo in la gado labadaba waa diiday xadiidka saxiixa riwaayad qol ku qoraa kun lix boqol lixdan iyo sideedna waa kii ahaa alwalaau luxmatun ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuhab horena waynu usoo maray walaa tawaaruta isma dhaxlayaan dhaxal kama dhexeeya bayna ahli millatayni dad laba diimood kala haystaaye isma dhaxlayaan nabiga alayhi salatu xadiidkii bukhaari usaame waa ku laha laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslim in muslim gaal ma dhexlo gaalna muslim ma dhexlo walaa yarisu alqaatilu qofkii wax dilay ma dhexlayo min almaqtuuli qofkii uu dilay waxba kama dhexlayo isna waxaa daliil ah xadiidkii nabiga alayhi salaatu wasalaam calmu shacban abi can jaddi laha laa yarisu alqaatilu shay-an ninkii wax dilay waxba ma dhexlayo waa xadiis saxiixa sida sheekh albani rawi alqabi ku sheegay kun lix boqol toddobaatan iyo kow intaasina waxaan kaga gudbaynaa masaa'ilkii uu ku sheegay mualifku raximah allahu tacaala baab almawaariis iyadoo faahfaahsanna mar labaad waxaan leeyahay kutubta aan soo sheegay iyo ashruutada iyo cajaladaha sheekh maxamed umal ha loo doonto kitaabu ljihaadi wa siyar jihaadkii iyo siyarkii qaabkii loo dagaali jiray ayuu kitaabu yahay aljihaadu jihaadku fardu kifaayatin waa fardu kifaaya oo dadka qaar hadday u qumaan inta kale waajibku maaha maca kulli barin mid kastoo baari ah oo ximuuxsan oo wanaagsan oo imaam oo toosan iyo wafaajirin mid kasta oo faajira jihaadku labadaba waa farad in lala jihaado oo la raaco jihaadka inuu farad yahay fadligiisuna badan yahay ma kaga hadli karo halkan laakiin inuu fardu kifaayo yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadka siyarka ee taarikhda waa ku badan yihiin inuu isagu marna bixi jiray marna dadka diri jiray haddaan xaalaad gaar ahayn fardu cayn ma noqdo masaa'ilkaana aad bay culimmada uga hadleen waxna looga duulay ashurtadeediina waa badan tahay oo waa tiro badan tahay waxaanse ii ku gubaabin lahaa lixda cajaladood iyo afarna sheekh cabdilqaadir cukaash labana sheekh maxamed umar leeyahay cumuumka axkaam aljihaad inaad ka faa'iidaysan kartaan aad ayaa looga hadlay labadooduba aad bay axkaamtiisa u faahfaahiyeen maca kulli barin wa faajirinna lama kala qaadin marka la jihaadayo ninkan waa inuu bari yahay ma shardiyin oo wax nusuusa oo shardiday lama hayo wuxuu yidhi maalifku idaa adina alabawaani labada waalidi haddii ay ku idnaan idankooda in la eegayo waa xadiidkii ibni cumar abdillaahi ibni cumar iyo kayrkiiba laga warinayey nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu nin ku yidhi xaj jihaad baan doonayaa rasuulka ilaah kula jihaado waana ku imid labadii dhashayna waa u weyeen markaasuu yihi irjic ilayhimaa faamxikhumaa kamaa abkaytahumaa ka qosli saad uga oohisay bal riwaayaad saxiixa ku yaalaay waxay tilmaamayaan inuu nabigu yihi labada waalid ku jihaad masalada yiri maalinku wahuwa jihaadku maca ikhlaasi niyati niyo khaalisa haddii laga yimaado yukafiru lkhataaya dembiyada ayuu dhaafaa ila deyna deynta maahane wayulxaqu bihi waxaa la haleeshinaya xuquuq aadamiyi aadamiga xuquuqdoodii sidii dhiig iyo cirdi wixii aad qabtay oo kale haddii ikhlaas lala yimaado inuu intaa keenayo waa markii ikhlaas lala yimaado litakuna kalimatu llahi hiya alculya ayuu jihaadba noqdaan nabiga wakii la weydiiyey nin u dagaalamay geesinimo ficilo status yaa jihaad ku jira markaasu wuxuu yihi man qaatala litakuna kalimatu llahi hiya alculya fahuwa fi sabiili illah xadiidkii abi muusa alashcari ee saxeenka ku yilay ima ama in dembiyadaasoo dhani lagu dhaafayo jihaadkaasi waa xadiidka abi qataada ee muslim uu wariyey inuu yihi rasuulka ilaahi haddaan lay dilo jidka ilaahay dembigeygana laga dhaafaya inuu nacam haa adoo ku sabirsan waajib dalbaya kuna si jira dagaalkan dhabarka duwin deynta maahane jibriil ayaa arrintaa ii sheegay buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam walaa istacaanu kaalmo lama weydiisto fiihi jihaadka bilmushrikiina gaalada ilaa lidaruuratin baahi looga baahan yahay oo laga maarmi waayo maahane waa xadiidkii imaam muslim wariyey ee saxiixiisa ku yiilay inuu nabigu yidhi nin gaala maalintii uxud irjic falaa nastaciina bimushrikin gaal weydiisan maayo wax gargaara laakiin dacdooyinka taariikhdu waxyaaba badan waxay tilaabeen in nabigu calayhi salaatu wasalaam ama khusaaca iyo jaasuuskooda ha noqdaan ama naas min alyahuudi oo dagaalada qaarkood u kaalmaysta ha noqdaane inay jiraan dagaalkii khaliijka iyo gacanka kow iyo sagaashankii kadibna aad ayaa masalada loo qoray loona baaray adilada waxaa ka mida in marmar kaalmaysigu suuragal yahay uu nabigu yidhi khaalid ibni macdaan uu yidhi jubayr ibni nufayr baa ii sheegay ninkii mikhmar la yidhaahdo oo saxaabada ka mid ahaa baa igu yidhi ruum baad la heshin doontaan heshiis aamina cadow idinka dambeeya yinkiiyagu kuway duri doontaan waad guulaysanaysaan waad qanimaysanaysaan waana soo badbaadaysaan markaad soo badbaytaanna xadiidka macnihiisu waa dhexdaad ku leen doontaan waa xadiis saxiixa sida sheekh albani ku sheegay saxiix ibnu maajah afar kun hal boqol lixdan iyo saddex saxiix abi daawuud laba kun afar boqol toddobaatan iyo laba marka waa xaalatu daruura haddii loo baahdo laakiin asalku inaan la kaalmaysan weye wayajibu cala aljeeshi ciidanka waxaa ku waajiba daacatu amiirihim ninka mayiirkooda madaxdooda inay adeecaan ilaa fii macsiyati illaahi wixii macsiya ilaahay maahane nabiga abu hureyre xadiidkiisa saxeenka waa kii lahaa man adaacani faqad adaaca allah waman asaani faqad casa allah ومن يطع الامير من كان امير وغدا من كان داعي فقد اطاعني ومن يعصي الامير فقد عصاني نبي عليه الصلاه والسلام مركي سريدي جري ee ninka madaxda uga dhigay reer ansaara ee ninkii dalka gala uu yidhi kadibna intay geli waayaan nabigu u sheegeen waa kii kuwii xadiidka akhirkiisii inama daacatu fi lmacruuf laa daa- laa daacata fi macsiyati illaahi inama daacatu fi lmacruuf taas wey qeybta halka laga keenay wacalayhi waxaa waajib ku ah mushaawaratam inuu la tashado warifqa bihim inuu u dhibriyo wakafihim inuu ka rabo can ilxaraami waxyaaba xaraam inay ku dhacaan cumumka aayadda washaawiruhum fi lamri ayay kamid tahay iyo xadiidka anas ee muslim wariyey nabigu saxaabadana la tashaday marka abu sufyaan inuu soo qaabilay ay u caddaatay iyo qasaska dhacdooyinka tirada badan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la tashan jiray waxaa kaloo lamid a xadiiskii muslim wariyey ee caaisha allahu man waliya min amri ummatii shay-an ninkii arrinta muslimiinta ee ummadooda madax meel ka noqda farafaqa bihim u dhibriya farfuq bihi ilaahu isagana u dhibri xaraamta inuu ka reebana waamri bilmacruuf iyo nahyi cani lmunkar isagu waajib ku ah oo uu mas-uul ka yahay dadkan inuu wanaagana u sheego xumaatadana ka celiyo wayushracu lilimaami imaamka waxaa loo jideeyey idaa araada haswan dulaan haddii uu doono an yuwariya inuu ku qarsado bigayri maa yuriidu wuxuu doonayo meel aan ahayn inuu u sarbeebo uga af- afka u agmariyo inuu meelhelo wax u socda isaga dhiga dadka isagoon cadaynaynin si aynan been sariixa ugu noqonin taasina daliilkeedu waa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii kacb ibni maalik uu yihi saxiixaanka ahaa nabigu hadduu duulaan doono waraa bigayriha mid kale ku tawriysan jiray marka tabuuq laga reebo oo meeshu ay fogeyd xilligana u kululaa waan yubakiya alcuyuuna jawaasiista inuu diro oo uu kulwaayo jawaasiista kala diro wayastadlaca alakhbaara akhbaartii wararkana uu dondoono oo soo raadiyo wayuratibu aljuyuusha ciidankana uu kala hadeeyo intaasina daliilkeedu waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam markii lagu daro wayastakhida araayaat uu cal- calamo samaysto iyo wal alweed calamada laba kala nooco mid weyn iyo mid yar oo koox kooxa kuwa koox kooxan uu sameeyo mid weyn iyo santar iyo xarun lagu soo haadana uu yeesho intaba waa silsiladii nabiga calayhi salaatu salaam jaabir saxiixinka waa kii lahaa maalinkii axzaab yaa ii keena dadka warkooda zubeyrna anigu yidhi nimanka inay dhibeen inay ballan ka baxeen qorayla waa dadkii la dilayay muslim wuxuu yidhi fii saxiixii inuu nabigu calayhi salaatu salaam nin jaasuusa diray oo safarti abu sufyaan iyo soo eega xaaladooda warkooda meeshuu marayo ciidanka sida nabigu u hadan jiray calayhi salaatu wasalaam raayada nabigu calayhi salatu salam mid madoobay ahaan jirtay calanka iyo lugaha ka hooseeyana waa caddaan jiray sida xadiidka xasanka ah oo lagu werinayay ibni cabbaas silsila saxiixa sheekh albaani ku taxsiiyey laba kun iyo hal boqol iyo saxiix ibni maaja laba kun iyo sideed boqol lixdan iyo sideed waa kii uu lahaa jaabirna makaan soo galay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu galay nabigu nabaka walibaahu abyad waa xadiid xasana sida halkii aynu soo tilmaanay ku taala wuxuu lahaa ninkii la dhihi jiray xaaris ibni xasaan nabiga masjidkiisu ku arkay raayaatan sawdaa inuu ku arkay xadiid xasana si silsila saxiix ku qoran laba kun iyo hal boqol saxiix ibni maaja laba kun iyo sideed boqol iyo lixdan iyo lix watajibu dacwatu dadka in loo yaro waajiba qabla alqitaali dagaalka ka hor ilaa ixdaa talaati khisaalin saddex xaaladood mid kamid ah ima alislaam inay islaamaan aw iljizyatu ay jizye bixiyaan dhaqaalaha aw seef seef iyo dagaal inay uxishaan saasina waa tii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa xadiidka salmaan ibn bureyde uu muslim wariyey ciidan hadduu bixiyo madaxa uga dhigo wuxuu u dardaarmi jiray isaga gaar ahaan iyo muslimiinta guud ahaan wuxuu dhihi jiray ilahay diintiisa magaciisa ku duula fadaankiisi marka waxaa kamid ahaa idaa laqiita caduwaka min almushrikiina fadcuhum ilaa talaati khisaalin saddex xalood ugu yeer oo ah saddexdan yaxrumu waxaa xaraama qatlu nisaa'i haweenka in la dilo walatfaali caruurtii washuyuuki waayeelka ilaa lidaruurati daruura inay timaado oo dadkii laba kale saari waayo maahane nabigu calayhi salaatu wasalaam ibni cumar wuxuu ka wariyey saxiixayn ku yaala inuu dabalada qaarkood arkay haween la dilay oo haweenka iyo carruurta in la laayo diiday xadiidkii ribax ibni rabiicna waxaa laga wariyey nabigu wuxuu yihi laa taqtuluu duriyatan walaa casiifan caruur iyo mid lasoo ujaarto dadkaba kamid ahayd hadilina waana xadiid xasana sidii sheekh albaani ku sheegay silsilada saxiixa toddoba boqol iyo kow saxiix ibni maaja laba kun sideed boqol sagaashan iyo laba walmuflatu in la suura xumeeyana waa xaaraam waa xadiidkii aanu soo sheegnay sulaan ibn burayda imaam muslim wariyey tabaarinka nabiga walaa tumathiluu ha suura xumeynina ayaa kamid ahayd walixraaqu binnaari dab in lagu gubana waa xaaraam waa dabkii dab lagu gubo sida xadiidka abu hureyra ee bukhaari iyo keyrka werinayay markuu nabigu dilayay uu yihi laba nin guba markii dambena uu yihi alla keliya dab wax ku cadaabay guda oo ha gubina laakiin beeraha iyo dhulka in la gudi karo ama la guri karaayo aayadda ilahi wuxuu ku tilmaamay maa qadactum min liinatin aw taraktum maa qaamatan calaa usuuliha fi diin illah walfiraaru in la cararo ayaa xaaraana min azaxfi dagaalka ilaa ilaa fiatin koox loo dulmeeyo maahane waana qowluhu tacaala waman yuwali ilyamiin duurahu maalinka ninka dhabarkuu duwe ilaa mutaxarifan liqitaalin dagaal xeelaad nin u leexanayo maahane oo mutaxayizan ilaa saatin koox kale u dumeeya faqad laahu qadaw min allah xadiidka wariyah saxiin kale musab almubiqaad wuxuu ku daray watawali yowma zax wuxuu yihi maalifku yajuusu waxaa banaan tabyit ulkufaari gaalada in la miro dhaawankooda iyo carruurtooda wax la yeelo xadiidka sacd ibnu jasaama saxiin ku yilay nabig markii reer gaala la weydiiyey haween la mirayo haweenkooda iyo carruurtooda wax la yeelayo inuu yidhi hum minhu iyaga ayay kamid yihiin waayo lama kala saari karo walkadibu fi lxarbi dagaalka been in la sheegana waa banaan tahay waana xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam muslim uu ka wariyey oo uu markuu maxamed ibnu maslama dilay kacb ibn ashraf uu soo dilay uu yidhi ii idan aan hadal beena dhehe waa ku iinay uu yidhi sidoo kale bukhaarina isagoo kale waa wariyey walkhidaacu in la khayaanaa banaan oo la dhagro waana xadiidkii bayd jaabir saxiin ka wariyeen alxarbu khudca sidoo kale abu hureyra laga wariyey intaasina waa kitaabu ljihaadi wasiyar wallahu aclam faslun fasalkan waxa uu ku saabsan yahay haniimadii oo ah miraha iyo natiijada jihaadka oo baabkii aan ku jiray guud iyo kitaabkii cashirka u dambeeyey qaybtii aan soo maray ah wuxuu yihi mualifku raximahullah wamaa hanimahu ljeyshu ciidanku wixii uu haniimaystay helo kaana lahum waxay yeelanayaan arbacata akhmaasihi shan markii loo dhigo afar bay yeelanayaan wa khumusuhu halkaa khumuskaa soo haray shan meelood meel ahna yasrifuhu limaamu imaamka ku bixinaya fii masaarifihi meelaha loogu bixiyo ee loogu talagalay in lagu bixiyo waana aayadda ilaahi yidhi waclamuu ana maa hanimtum min shayin wixii aad haniimo ku heshaani faana lilaahi khumusahu alla ayaa khumuskiisa iska leh walirasuuli walidi lqurba rasuulka iyo qaraabadiisa ayaa iska leh qaybta la yidhi lilaahi walirasuulina waa hantida dowladda iyo masaalixda guud bay gelayaan saya'khud ilfaarisu ninkii faariska ahaay ee wax saaraa gaadiidka fardaha saaraa ama haddaba gaadiidka diyaaradaha iyo taangiyada lagu dagaalaman saarani min alkhaniimati wuxuu ka qaadanayaa salaasata asumi saddex qori waraajili ninkii lugtahaana sahman hal qori buu qaadanayaa waana xadiidkii ibni cumar ee saxiixeynka ku yiilay nabiga calayhi salaatu wasalaam ashama lilfarisi wa farasihi alaasata asumin faraska iyo ninkii saaraa saddex qori buu isku siiyey ninkii lugtahaana hal qori buu siiyey sidoo kale xadiidka anas iyo curwat albaariqi yay ka wariyeen saxiixeynku wayastawi waxaa ku simanoo isugu mida fii daalika arrinkaas alqawiyu wadaciifu ninka xooga badan iyo ninka tabarta daran waman qaatala qofkii dagaalamo dagaalka galay waman lam yuqaatil qofkaan dagaalamin ee isagoo ama qeyb difaaca kaga jiray ama xarintii iyo raayaadka waardiyeynayey waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam degdeger haniimadii laga helay sidaas ugu qeybiyey dadka ee ma kala saarsaarin wayajuusu waxaa bannaan tanfiiru limaami imaamkii inuu dheeraad siiyo bacda aljeyshi ciidanka qeyb ka mid a xil iyo culays gaar ay qabteen inuu ud siiyo yaa ka mida inay u bannaantahay imaamka xuquuqdiisa waa xadiidkii muslim wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu salamata bn alaqwac siiyey sahma alfarisi wa sahma alraajili jamacahumaa lahu inuu isugu daray siduu nin ligasu wax u qaadan jiray iyo siduu nin faras saaran wax u qaadan jiray xaalad dheeraada oo uu muujiyey darteed waxaa kaloo muslim loo tiiriyey inuu wariyo xadiidkuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sacd ibn abi waqaas maalintii beder seef buu iska siiyey ibnu cumar saxiixeynku waxay ka wariyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dheeraad u siin jiray ciidanka uu bixiyo gaar ahaan intaan ciidanka guud ay ka baxeen loo qaybinin marka khaniimaday soo heleen ciidanka guud ay ka baxday kooxdan ama unugtan oo labada leh laakiin wax gaar ah oo dheeraada la siinaya walilimaami imaamkuna xaq wuxuu u leeyahay assafiya midda uu ka doorto iyo wasahmuhu qorigiisoo ka axadil jeyshi ciidanka kaleeta ah ninka imaamka iyo madaxdaana wuxuu xaq u leeyahay inuu ka doorto madaxweyn khaniimada iyo hantida la keenay taana axaadiisteedu ibnu maaj tirmidi abu daawuud iyo keyrkood way ku sugan tahay oo way wariyeen weligiisana dadku lamid noqonaya wayurdakhu waa la sabiirsiinayaa min alghaniimati haniimada liman xadara qofkii soo xaadiro yimaada ean dadkeedii ahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey in haweenka dagaalada ay raaci jireen fayudaawina aljarxa inay dhaawaca daweyn jireen wayuxdayna min alghaniimati haniimadana laga safrin jiray wax laga siin jiray أما سام يقول الدارة فلم يضرب لهن لوم سمين وأنا حديث صحيح الشيخ الباني كشف الرواية الغليل كنا لا بقل صدن هي اللح ويؤث- ويؤثر المؤديرية أو يؤدبنية المؤلفين كل إسلام كله صدمية إن رأى منك ما يحيى ديارك في ذلك أرنتا صلاحا هناك إلى كترته ويكسر إسلاميان هدي أركو وعن حديثك أنس البخاري ولي نبي عليه الصلاة والسلام inuu haniimo qaybiyey ragga madaxdii quraysh ahaana ku soo dumay ansaar iyo muhaajiriinna ka tegay sidoo kale ibnu mascuud iyo saxiixa kaga wariyey nabigu inuu nabigu aqrac ibni xaabis boqol geela siiyey ciyanata ibni xisnina boqol siiyey dad kale oo madaxdii qurayshana saasoo kale uu waxu siiyey base usoo islaamaan islaamkana loo jeclaysiiyey waidaa rajaca hadduu noqdo ma akhadahu kufaaru gaaladu waxay qaateen meel muslimiina muslimiinta hanti muslimiintu lahaayeen iyo xoolahoodii oo hore gaaladu u dhaceen haddii lasoo qabto kaana wuxuu u sugnaanayaa waxaa lasoo noqdee lasoo qabtay limaalikii ninkii iska lahaa ee muslimkaa ee yeelanaya waa xadiidkii muslim wariyey ee cimraan ibni xusein hasha cabda la yidhahdaa nabiga rasul- rasuulka calay salatu slam naaqadiisa ahayd in la helay naagi muslimiinta kamida ay soo fuushay nabigana kusoo noqotay caleyhi salaatu wasalaam iyadoo kusoo nadartay inay gowracdo haddii allah kusoo badbaadiyo marka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam nadar macsiya lama oofiyo wuxuna addoon bini aadamku lahaynna kuma nadri karo niman gaala ayay gacanta u gashay naag baana muslima intay fushay kusoo carartay iyaduona weyn tii nabiga inay tahay ibnu cumarna waxay ka wariyeen bukhaari iyo keyrkii inuu farasuu lahaa cadowgu qaatay oo muslimiintu markay ka qaali noqdeen soo heleen gacantooda soo galay nabiguna uu celiyey isagii addoonni lahaana ka dhintoo ruum arle ooga galay muslimiinta goortay qabsadeenna uu khaalid ibnu waliid nabiga kadib calayhi salatu salaam markuu geeriyooday u soo celiyey wayaxrimu waxaa xaaraama alintifaacu in lagu intifaaco bishayin min alghaniimati waxa haniimada kamida oo la xado la qarsado qabla alqismati qaybinta ka hor ila dacaama cuntada la cunayo iyo walcalfa gaadiidka waxa lagu calfinayo maahane taasina waxa u daliila nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu waktigiisii ay yidhahdeen saxaabada ibni cumar iyo wax lamida kunaa nusiibu fii makaazina alcasra walcinaba malabka iyo cinabka heli jiray eh, dagaalada sanakulihu walaa narfacu waan iska cuni jiray nabigana mana u sheegi jirin bukhaari baana wariyey wuxuu muslim wariyey xadiidkii cabdillahi bni mugafal inuu waxoogay daruur ah ama hil- subag fadhiica uu meel ka helay maalinkii khaybar oo intuu qabsay uu weliga maanta cidna siin maayo dib ayaan eegay buuri nabiga yaagtaagna igu quslayana waan arkay nabiguna keer ma dhihin xarinta ahayn iyo waxyaabahaas oo kaleeto waa haluul haniimo la khayaanay wey wayaxrim ilghuluulu in la khayaano haniimadiina xaaraam weeye waman yaglul yaati bima galla yowma alqiyaama maalinka qiyaamadu la iman doonaa ayuu yidhi xadiidka ilaahay xadiidka abu hureyre saxiixin ku yeelayna waa kulaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii markay yidhaahdeen intuu dhintay addoonkii hanii'an lahu lahu shahaada ha- ha ha ku dawaagsado ha ku nasto ha ku raaxaysto shahaadada u gaaray nabigu wuxuu yihi kallaa kuma raaxaysanayo waladii nafsu maxamedin biyadihi waan ku dhaartay ina shamlata maradii u xaday latartahibu calayhi naaran naar ku ololaysa weeye akhadahaa min alghanaa'imi yowma khaybar lam tusibha almaqaasin maalinkii khaybar buu xaday oo qaybtii mayan gelin dadkii intii argagaxeen yuu nin weliba wuxuu hayay markaa u soo celiyey ee khaniimada maalin si ugaga dhuntay iyagoon isgaranaynin wa min jumlati alghaniimati haniimada waxaa ka mid ah alasraa dadka qasaalka iyo maxaabiista lasoo qabtay ayaa ka mid ah waana arrimaan khilaaf ka taagnayn inay haniimada ka mid yihiin wayajuuzu alqatlu in la laayo waa bannaan tahay aw ilfidaau in la furto aw ilmannu in la iska sii daayo in la furto inay bannaan tahay ama la iska sii daayo waa qur-aanka fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaan in la sii iska sii daayo oo lagu manaysto iyo in la furto oo maal la weedaarsado ama in la iska sii daayo waa xadiidkii bukhaari jibriil mucim ka warinaya nabigu inuu dadkii badar lasoo qafaashay calayhi salaatu wasalaam ku yidhi hadduu mucim ibnu cadiya xayan hadduu nin nool noqon lahaa uma kallamanii fii haaulaahi kuwa igula hadlo an matna ee qurun kale lataraktuhum lahu waan isaga tegi lahaa waa u dayn lahaa kuwa maxaabiista oo dhan hadii isii daa yidhahdo abaal dacyadii hore ugu soo galay darteed in la layn karana qor- qurayda nabigu sida saxiixa ku sugani waa kii laayey muqaatilatahan sacd ibnu mucaadna ku yidhi waxaa wasiitay ilaahi kalaamkii min fawqa sabcati samaawaat toddoba sano ka dushood wuxuu alla ku xukumay intaasina waa fasalkii alghaniima faslun wayajuuzu waxaa bannaan istirqaaqu lcarabi carabta in la adoonsada waa bannaan tahay wuxuu ka hadlayaa mualifku dadka qaar baa yidhi carab lama istirqaaqsan karo lama adoosan karo waxaana u daliil xadiidka weriya saxiixeynka caaisha inay gabar lasoo qafaasho reer bani tamiim haysay oo nabigu yidhi iska xoree fa inna min waladi ismaaciil bukhaari wuxuu kala wariyey nabigu in maalinkii wafti hawaazin markuu yimi muslimiina ayay weydiisteen in maalkooda iyo dadkii laga qafaasho oo loo soo celiyo uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam runtaan jeclahay hadalka runtaan ka jeclahay midkood u xisha ama dadkii ama maalkii horana loo qaybsaday markaa ka hor reer bani musdariqoo jaweeriye ay kamid ahaydi sida saxiixeyn ku taalla ibni cumar xadiidkiisii masajigii la qaybsaday ahayn intaasoo dhan ay carab bay ahaayeen wa qatlu jaasuusi ninka jaasuuska in la dilana waa banaan tahay xadiidkii salamta nookac ee bukhaari wariyey waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo safara uu nin jaasuusa u yimid dadkana ag fadhiistay markuu la sheekaystay waxooga ka jibuujisay nabigu yidhi war ninkii qabta u dila markuu salamta nookac ugu horreeyey nina uu yidhi ninku ninkii wuxuu siiyey nabiga calayhi salatu wasalaam wixii uu sitay oo dhan waxaa kaloo lamid a xadiidkii min furaat ibni xayaan intuu tataja jaasusnimada u yimid abu sufyaan soo dirsaday markii la ogaaday isagoo la raacdaynayo intuu koox ansaara u yimid uu war muslim baan ahay markii nabiga loo sheegana uu yihi dad baan iimaankooda u tala saaranaynaa furaat ibni xayaan baa kamid ah waa xadiis saxiixa sida sheekh albani silsila saxiixa kun toddoba boqol iyo kow iyo saxiix jaamic laba kun laba boqol iyo soddon iyo lix uu ku sheegay wailaa aslama alxarbiyu gaalku haddii uu soo islaamo ninkii gaalka ee dadka colaada ka dhexaysa muslimiinta ah hadduu soo islaamo qabla alqudrati calayhi inta aan la awoodin in la qaban in gacan lagu dhigin axraza wuxuu badbaadinayaa koobanayaa maalahu amwaalahu maalkiisii hantidiisii waa u badbaadaysaa waana xadiidkii sakr ibni cayla idaa aslama arajulu fahuwa xaqu biardihi wa maalihi isaa ku xaq badan waana xadiis axmed iyo abu daawud iyo keyrkood wariyeen sheekh albanina waa saxiix iyo saxiix jaamic saddex boqol soddon iyo shan silsila saxiixa kun laba boqol iyo soddon raqam waida aslama haddii islaamo cabdun adoona likaafirin nin gaalihi leeyahay saara xuran xor buu noqonayaa hadduu islaamnimadaba uga soo horeeyo waa qisadii abubakra radia allahu canhu ee asalka saxiix bukhaari ku yeelay inuu derbiga maalinkii daaif ka soo dhacay riwaaya abu daawuud ee werinaya keyrkiisa saxiixa yaa waxay leedahay inuu nabigu yidhi xor baa tahay markay reer daaif soo islaamay ladhahay noo soo celina uu nabigu ku yidhi laa waa dariiqullaahi uma dariiqu rasuulih alla wa rasuulkiisa ayaa sasaxay waa xukunka sharciga ayaa sidaasa walardu dhulka almaniimatu ee la haniimaystay amruhaa arrinkeedu ila alimaami imaamka ayaa gacanta ku haynaya fayafcalu wuxuu ku samaynaya alaslaxa sida maslaxada badan oo min qismatiha qaybinteeda aw tarkiha inuu ka tago mushtarakatan iyadoo la wadaagsiga ka dhexaysa bayna alghanimiina dadkii haniimada wada lahaa ee dagaalka ku wada jiray lagu furtay aw bayna jamiici almuslimiina ama muslimiinta dhanba ha ka dhexaysa ayuu oranaya ereyga mualifka kitaabkiisu dabcadan ay ku qoran tahay min qiimatiha khada weeye madbacada ka yimid min qismatiha weeye daliilkeedana mas'aladan waxaa weeye xadiidkii in dhulka la qaybsan kara muslim wariyey ee abu hureyra wa ay- wa ayuma qaryatin casat illaha warasuulah qaryo kastoo alle rasuulkiisa caasida xoog iyo dagaal lagu furtaayo faxumusuhaa lilahi warasuulihi uma hiya lakum rasuulka iyo ilaahay waxay leeyihin khumuskeeda inta kalena idinka yaale oo haniimo wey hase ahaatee nabigu ma wada qaybinin ardadii khaybar cumarna xilligii saxaabada wada badnaayeen sawaad alciraaq iyo dhulkaas ma qaybin intaba waxay kutusaysaa maadaama khilaafay aan jirin in arrintaasi ayaan dhib lahayn oo la yeeli karo tasarufka imaamku waman aamanahu qofku nabadgelyo siiyo axadulmuslimiina muslimiinta qof ka midihii saara aaminan qof aamina oo nabadgelyo ku jeeda ayuu noqonayaa oo xaqula in la badbaadiyo taasina waa xadiidkii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna tatakaafau dimaa'uhum dhiigoodu waa isu dhigmaa wayasca bidimmati adnaahum qofka ugu hooseeyana wuxuu ammaan geliyo waa badbaadaya riwaayadka qaarkood yujiiru calayhim adnaahum war xadiid xasana sida sheekh albani ku sheegay riwaayad khaliil laba kun laba boqol iyo sideed warasuulu qofka ergeyga ee lasoo dirsadayna kalmu'amani qof ammaan la siiyey ayuu ka mid yahay waxaana daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeen nimankii musaylama ulkadaab labada nin uu soo diray ee risaalada iyo nabinimada musaylama u qirayey waa kii nabigu ku yidhi xadiidkii nucaym ibni mascuud wallaahi lawlaa ana rasuula laa tuqtal la darabta canaaqakuma allaan ku dhaartay haddii aynan ahayn inaan ergebo la dilin sharciga yagu madaxa ayaan idinka goyn lahaa waana xadiis saxiix saxiix jaamic ku qoran shan kun saddex boqol iyo labaatan ama silsila saxiixa saddex kun sagaal boqol siddeetan iyo laba iyo siddeetan iyo afar siduu ku wareejiyey ee uu tilmaamay sheekh albani inuu ku takhriijiyey wayajuuzu waxaa bannaan muhaadanatu lkufaari gaalada in lagu heshiiyo ayaa bannaan walow bishardin shardi baa ku xirnaatay wa ilaa ajalin muddana in lagula heshiiyaa bannaan akaruhu ugu bannaani cashara siniina toban sano ay tahay mas'aladaana mualifka waxaa loo deliishanaya buu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu quraysh la heshiiyey caamul xudaybiya shuruudna ay u dhigteen aan xadiis bukhaari iyo muslimba ay weliba sii saxiixayn muddaduna waxay ahayd toban sano qur-aankana waa kale in janaxuu lisalmi fajnax lahaa laakiin toban inaan laga badan karin waxna soo saar waxa looma hayo allaahuma jihaadkay isdaalintiisa keenaysaa haddii cala alabad laga dhigo haddase iyo inta ayaa laga wada saxiixaa dunida muslimiinta wayajuusu waxaa bannaan ta'diidirin muhaadanati heshiiskii in abad iyo daa'im laga dhigo biljizyati hadday jizya bixinayaan waayo sababaha dagaalka lagu joojiye ayay ka mid tahay si ilaah yidhi xataa yacdul jizya ilaa jizyada ay ka bixiyaan abu cubaydana nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa kii arlada baxrayn la dhisla u diray jizyadeeda inuu keeno nabiguna kula heshiiyey hadda ka hor inay jizya bixiyaan hogaanna uga dhigay alcalaa bn xadarani sida imaam bukhaari iyo muslim fii saxiixihima ay ku wariyeen adiladuna waa badan tahay wayumnacu lmushrikuuna gaalada waa laga reebaya waa loo diidaya iyo ahlizimmati dadka ahlizimaha walow kitaabiinba ha noqdaani min asukuuni degaan iyo inay degaan fii jaziirati alcarabi jaziirat alcarab ay degaan waana xadiidka ibn cabaas ee saxiixeynka uu nabigu lahaa calayhi salaam akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab mushrikiinta ka bixiya iyo xadiidkii cumar isna muslim wariyey la akhriju min yahuuda wannasaara min jaziirati alcarab waa ka bixinaya xataa laa daca fiha ilaa musliman ilaa muslim mooyan qof kale aanan ku badaynin intaasna waa fasalkii ugu dambeeyey ee kitaab aljihaad asiyar daba socday faslun wayajibu waxaa waajiba qitaalu lbucaati dadkii bucaadda ahaa ee mucaaradka ahaa ee ka baxay hogaanka saxda dibadda iyadoo hubaysan in lala dagaalamay waa waajib xataa yarjicuu ilaa uga soo noqdaan ila alxaqi xaqa asalkeeduna waa qowluhu tacaala wain daaifataani min almu'miniina iqtataluu laba qaybood oo muslimiinta ka mid yihi hadday islaayaan fa aslixuu baynahumaa heshiisiya fain baqat ixdaahumaa cala alukhraa midad midda kale hadday ku xadgudubto ay ka gardaraato heshiiskana diido faqaatiluu alatii tabqi midaad dulmiday ee xadgudubtay la dagaalama dhammaantiin idinkoo wada jira xataa tafiya ilaa amri illah ilaah amarka ilaahay ay uga soo noqoto marka dadka buqaada la yidhaahday in lala dagaalamay waa wax waajiba ilaa ay uga soo noqdaan xaqa iyo hogaanka muslimiinta ama daacada aan la ogolayn si insha allahu tacaala fasalka dambe aan ugu tegi doono in la khilaafo imaamka muslimiinta intuu xaqa ku taagan yahay wuxuu yihi maalifku haddaba hadduu dagaal dhaco dhaawacii iyo dadkii maxaabiista ahaa iyo maxaa lagu samaynayaa xoolihii laga qaatay walaa yuqtalu lama dili karo casiiruhum kooda lasoo qabtay lama dili karo oo weli islaamka soo baaqi ku yahay walaa yutbacu lama raaci karo oo lama raacdaynayo mujbiruhum kooda jeedsaday ee cararay walaa yujaazu lasma raacinayo calaa jariixihim kooda dhaawaca lasma raacinayo lama dilayo walaa tuclamu lama qaniimaysan karo lama qaadan karo amwaaluhum xoolahoodii lama qaadan karo waxaa intaaso dhan loo deliishaday oo intaasoo dhan kulansaday xadiis ibnu cumar laga wariyey oo nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam sida laga warinayo laa yutbacu mudbiruhum koodii cararay lama raaciyan karo walaa yujahazu calaa jariixihim walaa yuqtalu asiiruhum walaa yucnamu minhum riwaayadka qaarkoodna ku dareen laakiin waa xadiis daciifa sida riwaaya alkhaliil sheekh albani ku sheegay laba kun afar boqol lixdan iyo laba xadiiska raqamkiisu yahay riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin yowm aljamal cali inuu yidhi dadka qofka waan la dilin qof cararay qof dhaawaca yaan la israacinin albaabkiisa ninkii xira waa aamin ninka hubka turana waa aamin riwaayadaasina waa riwaaya daciifa si riwaaya boqol iyo laba kun afar boqol lixdan iyo kow sheekh albani ku qoray laakiin waxaa sugan inuu cali radia allahu canhu maalinkii sifiin yidhi sida abu imaamo uu warinayo abuimaama wuxuu leeyahay waxaan gooljoog ahaa sifiin dadku qofka dhaawaca laisma raacinayn qof cararayna lama dilaynin qatiilka la dilayna salabkiisa iyo hubkiisa lama furan jirin waana qiso saxiixa siduu riwaa sheekh albani ku sheegay laba kun afar boqol lixdan iyo saddex laakiin macnaha xadiiska ku jiraay oo macnaha qofka muslimkii inay mar haddii laga qaalib noqday oo laga adkaaday inaan la raacdaynaynin yaa khilaaf ka jira qofka cararay oo culamada qaar ba waxay leeyihin hadday qaybi ka dambayso oo xeryahoodii iyo ku noqonayo waa la raacdaynaya ilaa uu isdiido ama nin dagaal ku jiro oo dagaal u cararaya wey intaasna fasalkii kitaab albuqaad baan kaga baxaynaa faslun waa fasalkii ugu dambeeyey kitaabkeenii addirar albahiya waa daacatu ala'immati ragga madaxda in la adeeco waajibatun waajib weeye ilaa fii macsiyati illaahi macsiyada ilaahay maahane haddii ay wax khayr oo kale ku amraan ama aan macsiyo ahayn inaad adeecdaay waa waajib cumuumka aayadda qawluhu tacaala waadiicu llaha waadiicu rasuula allahi rasuulkiisa adeeca waa ka amar qaata wa ulil amri minkum dadka madaxda idinkamidana ka adeeca qaata axaadiisana waa mutawaatir sida xadiidkii bukhaari wariyey ee anas asmicu ismacuu waadiicuu maqla waadiicu ka amar qaata wain isticmila calaykum cabdin xabashiin in haddaan reer xabashiyaaba oo liidaysaanba haydinka noqdo maamul iyo madax siday re madaxiisa aad moodo xabad ridiiba oo timihiisa odhegeysin maa aqama fiikum kitaab allah intuu kitaabka alla dariiqa xaqa idinkula toosan yahay bukhari muslim waxay wariya xadiidka abi hurayra man adaacani faqad adaaca allah waman casana faqad casa allah ninkii adeeca alla waa adeeca ninkii diidana alla waa amoor diiday ومن يطع الامير اميرك منك امر كيف قاطع فقد اطاع علي وغير امر قاطع ومن يعصي الامير فقد عصاني sidoo kale ibnu cumar saxiixaanku waxay ka wariyeen cala almari lmuslimi qofka muslimka a samcu wadaaca inuu maqlo oo dhegeysto amarka fuliya laga rabaa fima axaba wa kariha waxa uu jecel yahay iyo wax laale wuxuu neceb yahayba ila an yamara bimacsiyatin macsiya in la amra maahane falaa samca walaa daaca mana maqlayo mana adeecayo macsiya hadii la amro oo amarka alla ee ka horeeya horena wax kamida waa usoo maray walaa yajuusu ma banaana alkhuruuj in lagu baxo calayhim aimada ma aqaamu salaata salaada intay oogayaan ay tukanayaan ee jumca iyo jamaacaadka ummadda ku hagayaan walam yudhiruu kufran gaalnimana aynan daahirsanin dawaaxan oo cad gaalnimo daahirana aynan ummadda iyo ummad bulshada u keenin waa xadiidkii cawf ibnu maalik ee muslim wariyey aimadiina waxaa u wanaagsan kuwaad jeceshiin iyo nidin jecel igu ducaysaan iyo nin idin duceeya waxaana ugu shar badan kuwaad u caroonaysaan necabtiin iyo nin idin necab oo lacnadaysaan iyo nin lacnadaya rasuulka ilahi bay yidhaahdeen miyaanan la dagaalamaynin oo min seefaha ula baxaynin wuxuu yidhi maya ma aqaamuu fiikum asalaa intay salaada ay dhexdiina ogayaan markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi nin walaalay ninkii nin madaxii u noqday madax oo arka macsiyo ilaahay isagoo samaynaya ha naco waxa uu samaynaya ee macsiyada ah laakiin uusan ka bixin daacadiisa muslim xadiidka xudayfata bnu yamaan isna waa kii ka warinayay in nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaa jiri doonaya aimo iyo rag madaxa aan hadyigeyga iyo sunnadii dariiqeeda toos u qaadanaynin rag baana istaagi doona qalbigooda qalbi shaydaanu yahay oo bini aadam u eg suuro bini aadamna leh markaasu waxay yidhahdeen yaa rasuulka ilaahyow kan sana samaynaa intaa hadda nagu dhacdo markaasu wuxuu yidhi waad maqlaysaa waadna amar qaadanaysaa dhabarkaagaad ha garaaco maalkaagana ha qaato maqal oo adeec axaadiisa taa tira badan oo mutawaatir oo aad bay u badan tahay marka in la baxa lama ogola ilaa an taraw kufran bawaaxan sida xadiidkii kale ahaa inaad gaalnimo cad aad aragtaan cindakum min allahi fiihi burhaan alla agtiisana xujo aad ka helaysaan waana xadiidka cibaadata bni saamit ee saxiixaynka ahaa saasuu nabigu amray wayajibu waxaa waajiba asabru in lagu sabro calaa jawrihi jawrkooda iyo dulmigooda in lagu sabraayana waajib weeye saxiixaynka waxaa yidhi ibnu cabbaas man ra'aa min amiirihi shay-an yakrahu falyasbir wuxuu nacaya ninkii ka arkaayay ha adkaystaa iska sabro ha iska dulqaato fainahu man faaraqa aljamaacata shibran jamaacada muslimiinta taaka ninkii ka baxaayay samaata saa ku dhinta samiitatu wajaahiliya qaab ku dhintay waa qaab jaahiliyada khilaafsan sidoo kaleeto xadiidka abu hureyre iyo keyrkiibana waa laga wariyey wabadlu nasixati nasixada in loo dhiiba lahum iyagoo loo naseexaya daacad loo noqdo ayaa waajiba addiinu nasixa addiinu nasixa markuu nabigu fasiraya xadiidka tamiim daari saxiix ku yila wakiilaha lilahi walirasuuli walimmati lmuslimiina wacaamati madaxda muslimiinta daacad in loo noqdo ayaa kamida wa calayhim iyagoo wax waajib kuwa addabu inay difaacaan can ilmuslimiina muslimiinta inay ka difaacaan ayaa iyagana waajib ku ah wakafi yadi aalimi ninka aalimka oo dulminaya dadkana gacantiisa ay qabtaan waxifdi sucuuri sagiirihim meelaha sagiirta iyo xuduudoodana inay xafidaan oo cadowga kusoo duulaya ee soo jabsanaya kasoo gelaya ka ilaaliyaan oo jihaadka iyo xuduudka difaaca adkeeyaan watadbiirihim inay ku maamulaan bisharci sharciga ku maamulaan fil afdaani jirkooda iyo dhiigooda iyo waladyaani diintooda iyo walambaali xoolahooda cirdigoodana ku dar watafriiqi amwaalillahi amwaasha ilaahay inay u qaybiyaan fii masaarifiha meelaha loogu talagalay bacdam listisaari inaynan la gaar noqonin oonan ka qaadanin hantida iyo maamulka ummadda bima fawqa alkifaayati waxa kifaayada ee ku filan wax ka badan bilmacruufi si wanaagsan waxa sida wanaagsan ugu filan ee nolosha wanaagsana ka badan inaynan ka qaadanin bilmubaalagati inay ku xildheeraan waa waajibka fi islaaxi siirati xirada iyo dhaqanka iyo wasariirati caaga dadka caqiidada iyo qalbigaba inay wanaajiyaan ku xildheeraadaan arrinta ayaa waajib ku ah arrintaasi nusuusteedu aad bay isaga tira badan tahay nabiga alayh salatu slam saxiixaynka macqal ibn yasaar waxay ka wariyeen inuu yihi maa min cabdin yastariciihi illahu raciyatan ma jira addoon ilaahay raciye iyo shacab u dhiilayo oo dhimanayo maalinkuu geeriyoonayo isagoo khayaanay shacabkiisii ilaa xarama allahu caleyhi aljanna ilaahay jannada waan ka xaratay waa ka xaaratimeeya lafdi kale muslima wariyada waxuu ahaa amiir ma jiro muslimiinta arrintooda maamulaya oo ku dadaala u dadaalaynin arrintooda u naseexaynaynin ilaa haddii saa dhacdo jannada ma galo wuxuu nabigu ku duceeyey xadiidka caaisha ee muslim iyo keyrkii warinayeen ilaahu ummadooda arrinteeda nin kamida ninkii hogaanku qabtay meel maamula oo u dhimriya farfuq bihi ilaahu u dhimri isagana calaa kulli xaal arrinta ummadda maamulkeeda iyo habitaankeedu xuduud ilaahi shareecada iyo anfusta iyo amwaasha iyo acraabda iyo diinteeda inta ilaalinteeda aimada ayay waajib ku tahay haddase muslimiinta macaasida intee badatay iyo doorkoodii gabeen intaasina waa kitaabkii adrulbahiya gabagabadiisii ilaahina waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu sida xaqa na waafajiyo wixii qalada waa aniga xaggayga iyo naftayda iyo shaydaan wixii aan asiilmayna ilaahi subxaanahu watacaala inuu nagu anfaco ummaddana ku anfaco ayaan ka rajaynaynaa kana baryaynaa subxaanahu watacaala haddii kitaabkii halkan gabagabada soo dhammaaday maanta oo bisha may ee shanaadi ay koy tahay sanadkuna uu yahay kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashan bisha hijrigaana ay tahay maalin lix iyo toban ay tahay bishii muxaram ama bishii zako kun sagaa- kun afar boqol iyo labaatan sanadkii ahaa bilowdiisii lagu jiro ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka barweynaa inuu nawaafajiyo xaqa khaatimadana khayr noogu dhammaystiro annaga iyo intii maqashadana kitaabka iyo wixii cilmiga ku jira ku anfaco wixii khaladana sawaabkiisa nawaafajiyo nagasoo hanuuniya intaa kadib waxaan rabaa inaan waxyaabo yar ku baraarujiyo dadka laga yaabo kitaabkan inay dhegaystaan ama ka faa'idaystaan masalada koowaad waxaan ka cudur gaaranayaa soo gaabinta adilada ama hal daliil iyo wax lamida kaga gaabsiga masalada kitaabku waa mukhtasar aada u gaaban waana wax bilow loogu talagalay haddii masalada adilo badan iyo dood dheer la geliyaana dadku maqsuudkii iyo ujeedadii laga lahaa ayuu dhimayaa saa darteed kitaabku waa kitaab dad bilow ah loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan waxaan ugu soo gaabiyey hal daliil inaan sheego iyadoo hadal ka badan iyo adilo ka badan qaar laga yaabo in wax iska hor imanayaan ay jiraan inaanan fikradda iyo maskaxda iyo waxbarashada qofka bilowgii aanan ku tashwiishin ama aanan wax badan kaa gelinin iyadoo laga yaabo inay jiraan masaa'il laga raajixsan yahay imaamka kitaabkan u qoray waxna waan soo ishaaray waxyaabihii aada usii adkaa ee fahm daqiiqa oo dheer u baahnaana haddii aan soo tilmaanay tilmaan gaaban ama aada u kooban ayaan tilmaanay haddii kalena gaaban sidoodii ayaan ku dhaafnay oo daliilku u daliishaday waa midka ayaan nidhi ciddii ereyada aan ka iri iyo waxyaabaha aan ka sheegay masaa'ilka noocaas oo kaleeta aada usii tixraacdana way dareemi kartaa inaanan masaa'ilka uu raajixa ku yahay iyo masaa'ilka yar ee weliba daqiiqa lagaga raajixsan yahay sida aniga ay iila muuqata markaa nusuustu say tusayso inaanan isku si uga sheegin erayo isku midana aanan u isticmaalin waa ka muuqan kartaa waad dhamin karaan marka waxaa le- waxaan ka cudur gaaranayaa adilo badan keenitaan la-aanta oon leeyahay duruufta iyo mowqifka kitaabka iyo qaabka loogu talagalay ayaa keenaya masalada labaad waxaan ka cudur gaaranayaa kitaabka xilligaan duubayo waxaan ahay safar deegaankeydii iyo maktabadaydiina ma joogo meel kutub badan iyo wax badan lagu helayana iima dhowa waxa aan haysta aan wax ka soo diyaariyay waa saxiixu jaamic iyo daciifkiisii riyaa lkhaliil saxiix ibnu maajah iyo daciif ibnu maajah tamaam lmina subul salaamka uu taxqiijiyey maxamed suxi xasan alxallaaq ninka la yidhaahdo intaasi waa inta aasaaska iyo laf dhabartooda waxyaabaha aan mas'alada kasoo eegay kasoo diyaariyey ama marmar aan badnayn silsila saxiixa iyo silsila daciifa oo helitaankoodu ugu adkaa marka taasina waxay keentay in adilada iyo nusuusta qaarkeedu aan aada loo hubin sixadooda iyo sugnaanshahooda inkastoon isku dayey kuna dadaalay barinta aan haystiyo awoodda maraajadooda inaan uga xulo hal daliila u ansaxay mararka qaarkoodna markii aan raadintooda waayo masaa'ilka adilada uu sheekhu u sheegay haddii aan helo daliil ka baxsan waa soo qaadaa waana sheegaa meesha lagu saxiixiyey masalada saddexaad aan ku baraarujinayo ama ka cudur daaranayo waxaa weeye caddaynta darajada axaadiista aad waxaan ugu xilka u saaray culayska inaan helo sheekh naasiruddin alalbani axkaamta axaadiista uu siiyey waayo xilligaanan iyo casrigaanan cidda looga dambeeyo waa isaga mualafaadkiisa iyo kutubtiisiina ayaa u soo caanbaxday hase ahaatee melihi wax kastoo xadiida waa sida uu ku xukumay waa qaldami karaa waana laga xoog badnaan karaa laakiin waxa ugu badan in awoodno ama ankari karo ayaa isaga noqday walaa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha marka macnaheedu maaha haddii xadiis kale kasta sheekh albani aan sheegay siduu ku takriijiyey in sheekh albani uu macsuum yahay oo sixada xadiidka unan marna gafaynin saa darteed baa meelaha qaarkood inay rag taxsiiliyeen isna daciifinayo aan sheegay mararka qaarkoodna aan carabka ku yar tilmaamay in sheekh albani rag lamida axaadiis sanadkooda wax ka sheegeen hase ahaatee qaarkood saxiixa ku qoran yihiin sida xadiidkii abaaxida laa tadbaxu ilaa bisunna ilaa an yacsura calaykum markii aan soo maraynay marka waxaan ka cudur gaaranayaa inay dadka qaarkii shabaabkii qalad ka fahmaan markii saa loo wada sheego sheekh albani waa takriijiyey sheekh albani waa taseexiyey wuxuu taseexiyey inaan cid ka daba hadli karta ay jirin annagu marka daba hadli karro oo aqoontooda malihin laakiin aimada xadiidka ee xilligan joogta ama ragga mashaayikhda ama ka horreeyey sheekh albani ama ka dambayn doonaay baabka majaalka jihaadku waa inaad ogaataan inuu furan yahay intaas ay noqotay inta ugu badan annagu aan awoodno masalada aan kusoo gabagabaynayahay waa codsi aan kuna soo bilaabay kitaabkii oon leeyahay cid kasta oo kitaabkaa gaaro kana faa'iidaysata akrin siin dhegaysi waxaan ka codsanayaa inay gaarsiiyaan dadka muslimiinta ee u baahan ina sheegaan wax allaalay wixii xaqa ay ka fahmaan waxaa is masalada la socda oon ka codsanaya dhammaan dadka kitaabka ka faa'iidaysanaya dhegaysanaya wixii ay u soo baxdo ee qalada aan ku sheegay ama macnaha kitaabka ama nusuusta macnaheeda ama xukunkooda iyo darajadeeda ama qaabkaba aan waxu rajaxay waxaan leeyahay dadka xaqa ha u sheegaan qiimuhu ma laha cidda tiri ma la radiyey ma la naqdiyey qiimo kuma dhisna xaqa dadka waa in loo sheego xaquna dadku ka dhexeeya cidna xaqri iyo kayd kuma aha uma xanibna laakiin waxaan ka codsanaya isla maraanta hadday suuragal tahay bal anigana inay ii soo faa'iideeyaan xaqaas xurmada iyo xaqa muslimiinta isku leehayna laisu soo duceeyo waxaan rajaynayaa inay noqoto xaqa caddayntiisu mid xaqa la caddaynayo ee loo jeedin ataag ama qof shaksi ah oo wax laga sheego ima kala duwana haddii wax laga sheego iyo haddii kale may kala duwana laakiin waxaan rajaynayaa dadka dhegaysanaya iyo dadka khaladka ku jira kitaabka naqdii doona aabaabta cilmiga iyo asaaliibta aadaaba lisaanka duquyada inay ilaaliyaan ilahi waxaan ka baryaa subxana watacaala wixii khayr inuu waafajiyo waxaan kusoo gabagabeynayaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk